The voice of America. VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo sabtia bisha ogos waa labaatan sanadka labada kun lix tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed laan xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka dhammaatay muddadii afarta sana ahayd ee la doortay inkastoo ay sheegeen inay sii shaqayn doonaan muddada afarta sano ah ee aan xilka guddoonka haynay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan xoogga saarnay sidii aannu u hirgelin lahayn dhismo gole baarlamaan oo ka dhisan dhinacyada kaabayaasha aasaasiga u ah gole sharci desin heer qaran waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii martida mikrofonka
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii fiidnimo
dowladda turkiga ayaa maanta oo sabti ah ku dhawaaqday inay kaalin firfircoon ka qaadan doonto lixda bilood ee soo socota sidii looga hortegi lahaa in dhinacyada siiriya isku haya ay u sii kala go'go'aan qowmiyado ra-iisul wasaaraha turkiga binali yildrim ayaa hadalkan kaga dhawaaqay maanta oo sabti ah isagoo sheegay in isdhiig dhiig ku daadanaya siiriya loo baahan yahay in la joojiyo isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada istanbul ayaa master yildrim waxa uu yidhi ma aha in dhallaan yaryar caruur iyo dad aan waxba galabsan ay dhintaan taasina ay tahay sababta ay dowladda turkigu u doonayso inay dowr lixaad leh ka qaadato lixda bilood ee soo socota xal u raadinta mushkiladda syriya yildrim oo hadalkan sii hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxweynaha syriya bashaar al asad uusan kaalin mustaqbal ku lahayn syriya hase yeeshee wadahadal lala galo wakhtiga kala guurka uu yahay mid laga maarmaan ah wuxuu yidhi waxa uu ka mid yahay agtarada maanta haddii aan jecelnahay iyo haddii kaleba turkiga ayaa waxa uu dagaal kula jiraa mintidiinta kurdiyiinta ee ururka b k k waxaana uu ka walacsan yahay awoodda kurdiyiinta ee kusii xoogaysanaysa xuduudda turkiga iyo syriya
haweenay degan gobolka galbeedka maraykanka ku yaalla ee californiya ayaa lagu xukumay konton bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay dembi ah inay isku dayday inay china u dhoofiso agabyo diyaaradeed oo dronisku ay ka midka yihiin iyo xogahooda ku saabsanaa farsamada waaxda cadaaladda maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haweenaydan lagu magacaabo wenshinman oo sidoo kalena loo yaqaan wensiman ay tahay shan iyo afartan jir deganayd magaalada san diego ee gobolkaasi california halkaasoo lagu helay dembigii lagu soo ogay sagaalkii bishii juun dacwad ogayaasha ayaa sheegay in cadeymaha ay muujinayaan intii u dhexaysay march laba kun koob iyo toban iyo juun laba kun saddex iyo toban ay man la shaqaynaysay xiriir dhowna la lahayd shang zingshing si ay ugu dirto qalab ay ku jiraan motoorkii diyaarado dagaal iyo kuwa dronisa man ayaa shang ku tilmaamtay inuu yahay basaase teknolojiyadeed kaasoo la shaqaynaya milatariga shiinaha si uu ugu minguuriyo xogaha laga helo dalalka kale
saraakiisha dalka afghanistan iyo ilo ku dhowdhow kooxaha mintidiinta ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ururka taalibaan ay saake aroortii weerar ku qaadeen laba degmo oo ku yaala bariga iyo waqooyiga afghanistan iyagoo qabsaday mid ka mida degmooyinkaasi taliyaha booliska deegaanka muniir ximaad ayaa u sheegay v o eda in boqolaal ka tirsan dagaalyahanada taalibaan ay weerar ku qaadeen degmada la yidhaahdo heesaraag oo ku taala gobolka bari ee nangarhar oo xuduud la leh bakistan hase yeeshee ciidamada bakistan oo taageero dhinaca hawada ah helaya ay dib u riixeen khasaare xooganna ay u geysteen sarkaalka waxa uu ku waramay in dagaalku uu weli ka socdo qeyb ka mid ah degmada sidoo kale saraakiisha afghanistan ayaa xaqiijiyey in degmada khan abaad oo ku taala gobolka waqooyi ee kunduus ay gacanta u gashay taalibaan dagaal xalay ka dhacay halkaasi waxayna intaasi ku dareen in dagaal xoogan uu weli ka socdo degmada kale ee ku dhow cali abaad
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa isku dayaya in cododka dadka madoowe maraykankahi inuu kasoo weeciyo dhinaca iyo dimuqraadiga isagoo sheegay in dimuqraadiga sida clinton oo kale ay cododka afrikan maraykanka ay u qaateen hubanti hadal uu ka jeeday magaalada demondel michigan ayuu trump tusaale ahaan usoo qaatay magaalada detroit oo boqol iyo konton kilomitir bari kaga jirta magaaladaasi halkaas oo uu sheegay in dimuqraadigu ay dayaceen waxa uu yidhi kuwiinana dhibaatada ku jira waxaan dhihi lahaa maxaad weynaysaan haddaad tijaabisaan wax cusub sida trump oo kale isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in ay dadka maraykanka ahi ee madowga ahi ku nool yihiin faqiirnimo iskuulladuna ay yihiin kuwa aan wanaagsanayn islamar ahaantaasina ku tilmaamay kuwa aysan shaqo haysanin konton sideed boqolkiibana dhallinyaradu ay yihiin kuwa shaqo la-aana isagoo intaasi ku daray haddii isagu ay tijaabiyaan intaasoo idil wax ka bedeli doono oo aysan jirin hadda haddii ay tijaabiyaan isaga in aysan waxba lumin doonin
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna aan gudagalna qaybaha ka hara idaacaddeenna aan ku horreyna baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankiisii ugu dambeeyey ee muddadii sharciga ahayd oo maanta ugu akeed hase yeeshee mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in baarlamaanka uu sii jiri doono ilaa iyo inta baarlamaan kale laga soo dooranayo si looga fogaado firaaq dhinaca hay-adaha hay-adda sharciga dejinta ah oo dalka ka dhaca waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa kulankii maanta warbixintan nooga soo diray kulanka baarlamaanka maanta oo uu shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxa ugu horreyn warbixin ku aadan waxyaabihii u qabsoomay golaha shacabka muddadii afarta sano ahayd ee uu soo shaqaynayey ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad muddada afarta sano ah ee aan xilka guddoonka haynay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan xoogga saarnay sidii aanu u hirgelin lahayn dhismo gole baarlamaan oo ka dhisan dhinacyada kaabayaasha aasaasiga u ah gole sharci dejin heer qaran oo la barbar dhigi karo dalalka dhigeenna ah haddaba maxay yihiin kaabayaasha ahmiyadda koowaad u leh gole shacab heer qaran ah oo gudan kara waajibaadkiisa baarlamaanku inuu yeesho xarun baarlamaanka oo golaha guud ku qabsado shirarkiisa loo dhan yahay oo leh muuqaal iyo sharaf u dhigmo baarlamaan qaran ammaankiisuna sugan yahay guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay in afartii sane ee ugu dambeysay ay baarlamanka ka geeriyoodeen ilaa siddeed iyo toban mudane kuwaasoo isugu jira qaar la dilay iyo kuwo iskood u geeriyooday wuxuuna baarlamanka ka hor akhriyey magacda xildhibaanadii geeriyooday afartii sano ee ugu dambeysay waxaanu weynay oo sideed iyo toban mudane oo loo geystay dil kuna geeriyooday gacan ka gardaran iyo sagaal mudane oo ajal caadi ah ku dhintay waxaa ugu horreeyey mudane marxuum mustafa maxamed cabdulaahi raximahullah mudane marxuum sheekh nuur cali aadan raximahullah mudane marxuum maxamed ismaaciil barkhadle raximahullah mudane marxuum maxamed saarax jimcaale raximahullah mudane marxuum xuseen cabdisalaam axmed raximahullah mudane marxuum cumar islow maxamed raximahullah mudane marxuum maxamed warsame maxamed raximahullah mudane marxuum xasan xamuud cali tokorliin raximahullah mudane marxuum isaaq maxamed cali rino raximahullah mudane marxuum cabdilcasiis isaaq mursad raximahullah mudane marxuum maxamed maxamuud cey raximahullah mudane marwo marxuum marwo saade cali warsame raximahullah ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka ayaa soo xiray kulankii maanta waxaana uu sheegay in maalinta isniinta ah ay xildhibaanadu dib isugu soo laaban doonaan si ay howshooda usii ambaqaadaan maanta labaatankii maadaama la joogo in maasta kalfadhigii sideedaad arrintiisi aan kusoo gabagabayno intaas kabacdin aan baarlamaankeena sida daaima aan idin sheegay uu sii furnaado isniinta haddii aan la yidhaahdo kalfadhiga oo magaciisi ee sharci dejinta iyo halkaasaan ku gunaanudnay laakiin baarlamaankeena waa noo fura yahay isniinta haddii aad yidhaahdo waa isku imaanaynaa shirkeena waa qabsanaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale taliyaha guud ee ciidamada boliiska puntland genaraal cabdiqaadir shire farax ereg ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay inay gacanta ku dhigeen rag ka tirsan daacish iyo ururka al-shabaab sida uu waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ciidamadu beryahan ka wadeen magaalada garowe waxaana uula hadlay taliyahaasi wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac waxaana ugu horreyn ay weydiisay xaaladda guud ee ammaanka puntland amniga puntland aad buu u wanaagsan yahay runtii boqolkiiba siddeetan aad buu u fiican yahay amniga guud ee puntland toddobaadyadan waxaa jiray een, magaalada garoowe waxaa ka jiray in ciidamadu ay guryaha baarayeen mas-uuliyiinta qeybtood een, ilaaladooda dhib u geysteen arrimaha noocaasa maxaa sababay
waxaa loo xil saaray ciidamo gaar ahaa oo ciidamada commandoska iyo ciidamo kale oo amniga ciidamada amniga ka mid ah oo aan booliisku jirin baa loo xil saaray arrintan kadibna dee shaqaaqooyinka aad maqasheen baa dhacay een, dad la dhaawacay way way jireen aniga ilaaladayda nin ka mid aha dhaawac oo hadda isbitaalkan carmo aan jooga ku jira oo hadda yaalla Een, welina way socotaa Een, dhalinyaro aan aqoon ee, shuruucda hubka iyo habka dadka public ordinansiga aan loo soo akrin oo aan la barin baa suuqa lagu soo daayey hal askari oo ciidanka booliiska ka mid oo arrintaa ku jiraana ma jiro dadku xuquuq bay leeyihiin shacbiga waxay leeyihiin annaga waajibaadkayaga waxa weye inaanu ilaalino shacabka naftooda iyo maalkooda inaanu kalsooni ka dalbanno inaanu sas iyo argagax gelino aan xabado dul marinana xaq nooguma leh inaanu gacan saarno xaq nooguma leh waxay xaq noogu leeyihiin inaan ilaalino inaanu tusaalayno dhallinyarada yaryar ee caruurtayadii ee aan qabanayno si wanaagsan oo asluub leh oo akhlaaqle aan ula dhaqanno yaan kus- yaan soo jeedinaya maanta shir jir aaid ayaa mas-uuliyiinta gobolka bari waxa ay ku qabteen magaalada boosaaso waxa ay sheegeen ama ay soo bandhigeen barre ka tirsan al-shabaab iyo daacish inay gacanta ku dhigeen Een, arrimaha noocaasa maxaad nooga sheegi karta waxa- waa jiraan dadka noocaasi waqtiyo kala duwan baana la qabtay baaris baana ku socotay maanta sababta loo soo bandhigana waxay ahayd in la tuso dhallinyarada in ay ka soo baxaan oo wa- ka waantoobaan dembiyada ay ku dhex jiraan oo jariimka ah oo bulshada soomaaliyeed ku dhimaya inay ka soo baxaan oo ay ku soo biiraan kuwaas walaalahooda oo kale oo haddii lagu qabto iyo haddii aad adigu isa soo dhiibtaba mar kastaba aad jaanis haysato in lagu cafiyo oo aad ka mid noqoto bulshadaadi mar labaad taliyaha guud ee ciidamada boliiska puntland genaraal cabdiqaadir shire faarax ereg ayuu kaasi aha wuxuuna la hadlayay waryaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasin jaamac
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay inay aas qaran u samayn doonto ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo wasiirkii gaashaandhigga jenaraal maxamed cali samater oo xalay ku geeriyooday magaalada gobolka virginia duleedka magaalada washington dowladda soomaaliya ayaa ku tilmaantay wadani qayb ka soo qaatay dhismihii ciidankii hore ee soomaaliya haddaba taariikhda maxamed cali samater iyo tii dhismaha ciidanka ayaa jaamac buulo jaamac uu ka waraystay jenaraal yuusuf axmed salxaan oo ku sugan gobolka virginia maxamed cali sibantar wuxuu ahaa run ahaantii nin aan caadi ahayn noloshiisa oo dhan markaan ka bilownay intaan anigaan aan bartay kol waxaan malaynaya haddaan qaldan taariikhda xoogaar waa gafi karaa wuxuu ahaa bila wuxuu askartiibuu galay muxuu ahaa talyaanigii markuu yimid qoladii la dhihi jiray muxuu ahaa eh, anagu markaas xisaalnay baan dhihi jiray xisaan bay dugnaayeen kuwaas buu halkaasoo galay ciidanka helay waa kontonkii way markaas haddaan aan qaldanayn Bes- markaas kadib iyagoo gruub ah waa la soocay waxay ba korse baa loo furay waxaan malaynayaa markaas adigoo konton iyo labadii miyaama qaro konton iyo koodaba ay tahay iyagoo maxaa ahaan malaynayaa shan ilaa labaatan ah waxaa loo diray muxuu ahaa korso inay wax bartaan oo itaaliya ah itaaliya tageen halkaas bay waxay jireen intii muddo ah bay jireen waxay soo noqdeen muxuu ahaa konton iyo lixdii waaye haddaanan qaldanayn madax wuxuu ka noqday eh, adigu gobol yar oo ah muxuu ahaa shabeellada hoose ee markaas fadhigiisana ay tahay muxuu ahaa eh, barkacadii markii xorriyada la qaatay oo ugu horreysay ja waxay gaareen arg- intii joog intii hore waxay ahayd laba xidig la gaareen markaas waa waa dalacsiyey waa waa la dalacsiyey marka sarita la dhisay waxay ahaayeen gruubka u badnaa oo ciidanka dhisay meel la yidhahdo muxuu ahaa eh, xalana loo baxshay marka hore botaga la dhihi jiray waxa maray geeska halkaas bay ciidankii u horreeya ay diyaarsheen nin walbaba adiga hal kambani oo ba- bu- bu- buu xukumahay waxaa la wariyaa oo dadka soomaalida ah sheegaan inuu lafdhabar ka ahaa dhisidii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taas maxaad ka ogtay Wa- waxay ahaayeen marka shan iyo labaatan nin waaye run waaye taasa run waaye kolka laakiinse raggaasi rag kulligooda waa firceen kala socdaa laakiin isaga markasta ninka koowaad waaye ama ha noqoto maskax ahaan ha noqoto ama tacli ahaan ha noqoto sooma kastan ama daacad ahaan ha noqoto taas waxa lasusra maa xataa biliiska markuu tagta oo- oo madax baa laga dhigay markii ugu horreysay ee adiga shakhsiyan jenaraal salxaan aad isbarataan oo xusuustaada ku buuxdo si fiican oo buuxdo aad isu barataan wada shaqaynaydan dhex martay goormay ahayd maxaadse ku xusuusataa marka xilligaas marka ugu horeysa aniga si fiican isaga aan isu baranayno oo ah ninka aniga xataa i- i- i- i- itijaabiyey seebaan gacan ku arkaya maxaan ahay waxa waaye aniga markii gacan ku dhashay waxaan jiray eh, ruusiya aan jiray Right, annagu afara waana loo yeeray waa soo galay aniga markaas markaan soo galay waxaa laii dhibay maxaaha urur oo madaafiicda goobta ah meesha ledainle markii hore dadkii dhisay baan ahay markaas baan dhisnay kadib waxaan noqonayaa muxuu ahaa markaas way isaga oo aniga qaabilhayo aniga isaga aan si fiican isu arkayno way muxuu ahaa fool ka fool yani qof shaksi ahaan nin iyo nin markaasi buu i imtixaanay i weydiiyey saan wax u arkahayo waxaan u tusay inaan boqol kiiba boqol diyaar ahay boqol kiiba boqolna inaan diyaarinahay sida ay wax u socdaanna inaan raalli ka ahay madaxnimadana oo marka maxaa socd inaan raalli ka ahay markaas kadib aniga isaga waa ii qalbi furaa boqol kiiba boqol wax alla waxaan ugu imaado xaggayga ana waa ii dhamaynayay nin mar kastaba wuxuu ahaa fikradiisa maskaxdiisa lala yaabaya buu ahaa markaasna xagga kacaankana ninka keliya oo wada buu ahaa ma ahan xataa dawlad ahaan dawlad ahaan waxaa muxuu ahaa nin ho- hogaankeeda haya buu ahaa marka runta loo hadlahayo wuxuu ahaa nin xafiiskiisa seexanahaya maxay shaqada si siday u badan tahay bahalkii ay ahayd sanadihii u dambeeyey dalka waxaa bilowday burbur ciidamada xoogga ku yimid welina madaxweyne ku-xigeen iyo wasiir ganshaandhig iyo ra-iisul wasaare doorar xoog leh buu dalka ka ahaa fikir caankee ah ayuu ka qabay burburka ciidanka xoogga ka ku yimid iyo isbeddelkii dalka ka socday isaga mar kastaba waana sax buuna ku ahaa ma la imaanin fikrad aan ralligarayn karin taliyihiisa marna ma la imaanin taas intuu isagana uu yahay muxuu ahaa wasiirka maxaa ga- gaashaandhiga wax burbura yimaday ma jirin wax burburaan sheeg ma jirin marka kadib baa mar baa jirta kolka maxaa ayaamihii dambe ee la wareejiyey wasiir ku-xigeen la dhigay ragga kale la keenay markaas xoogaa yar baa bay imaanahayaan aan dhaho burburka waxaa jira burbur ayaana dhihin hadee maxa waxa waaye markii la gaaro muxuu ahaa ila muddo ah madaxda way isbedelaysaa isbedelkaasi kolka wuxuu keenahayaa fikrado markaas xoogaa yar aan ahayn inay wa- wa- wax u dhacaan sidaas waxaan leenahay waa burbur baan leenahay Eh, waxaad nooga warantaa eh, wa- dalka waxaa ka dhacay dagaalo sokeeyey intii uu madaxda ka ahaa oo madaxdii dalka hogaaminaysay uu ka mid ahaa Eh, sida aad og tahayna dalkan maraykanka xataa waxaa lagu eedeeyey dagaalo isagu gaashaanka ayuu u du- u dururay oo eedeymihii loo soo jeediyey waa uu diiday Eh, maxay kula tahay waxaan isleeyahay waa qalad weyn waaye xaggiisa isaga laga gelahayo waxaa jira markay dhibaatada dhacahayaan waaweyn khaasatan isaga ma ahan taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ma ahan wasiirka gaashaandhigga runta marka loo hadlahayo waxaa jirta haddee dacwooyin gadaal lagu furay aniga dadka ku furayana aniga waa dadkan madaxda u ahaa run ahaanta marka loo hadlahayo waxa weeye meeshii asiibka ahayd oo dhibaatadaas ay ka timid ma aysan taaban isaga markaasa ma ahan ninka muxuu ahaa hogaanka haya Eh, taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay dhibaatadii eh, la sheeganayay way jirtaa laakiin isaga ma ahayn shakhsiga in loo qabsado ay ahayd isaga ma ahayn jabantaas waa jirtaa run waayo laakiin ma ahayn markaas isaga hogaanka ma hayo jenaraal yuusuf axmed salxaan oo gobolka virginia waddankan maraykanka ku dhaqan kana hadlayay taariikhdii allah u naxariiste madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya jenaraal samater oo xalay ku geeriyooday isla virginia wuxuuna la hadlayey generaalkaasi yuusuf axmed salxaan waryahayaga jaamac buule jaamac
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadli doonno shir dhowaan ay isugu yimaadeen qaar ka mida ardayda soomaalida ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalkan britain shirkaas oo halkudhig looga dhigay tala qaran ayaa dhallinyaradu waxay uga hadlayeen sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dibudhiska dalka soomaaliya qaasim maxamed cali ayaa ka mid ahaa dhallinyaradii kulankaasi soo qabanqaabiyey waxaana kulankaasi lagu qabtay jaamacadda london university college ee magaalada tan london kusoo dhowow barnaamijka qaasim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ridwaan walaal waad ku mahadsan tahay adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dunida daafeeda naga dhegaysanayso bal marka hore tala qaran maxaad ula jeedaan waxaan la soconnaa in dhowaan shir halkan aad ku qabateen oo dhallinyaro fara badan oo soomaali ah oo halkan wax ku bartay aad isugu keenteen tala qaran waxaan ugu talagalnay walaal aad shirka aad kasoo qayb gasheen oo ka dhacay jaamacadda university college london u c l oo isugu yimaadeen dad badan oo aqoon-yahano soomaaliyeed ah oo dhinacyo badan ah, iska- maaragta iskaga yimid Ah, waxaan ugu talagalnay in aan taladii dalkeenna ah, waddankeena soomaaliyeed iyo ummaddeena soomaaliyeed talada lagu soo celiyo gacantooda oo aan ku dadaalno si loo helo dad soomaaliyeed oo ka fakerayo aayaha qarankeena kuwa hadda joogo iyo caruurta dambe iyo jiilalka dambe boqolaalka sano soo socda naga dambeyn doono marka tala qaran waa fikir ah, soomaaliyeed oo ummad soomaaliyeed leedahay oo aan rabno inaan ku kaalmano ama aan ku kaabno dhaqaaqa dowladeena dowladda soomaaliyeed oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh si loogu gudbiyo talada ugu wanaagsan Ida- sidaa darteedna aan ku helno ummad soomaaliyeed oo diyaar u ah inay dalkooda talo iyo fikir iyo caqli iyo maal iyo iskugu geeyaan si dowladdeena u horaqaado waayahay qaasim dabcan dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ama dad fara badan oo qurba jooga ayaa dalkii dib ugu noqonaya sanadihii ugu dambeeyey maxaa idinka idinku dhaliyey inaad urur samaysaan ama xarun aad samaysaan oo dadka aad isugu keentaan walaal xarun ama annaga maanan sameynin urur gooni ah waxa waaye saad sheegtay waxaan ahay la taliyaha horumarinta qaranka ee madaxweyne xasan sheekh ee dowladda soomaaliya maadaama la taliya madaxweyne aan ahay barnaamijkan waxaan u gudbina madaxweyne xasan sheekh wuuna naga aqbalay in la helo ummad soomaaliyeed oo isku tagto oo ku xiran xafiiska madaxweynaha markaasna dowladda qeybaheeda kala qeybaheeda kala duwan u gudubto si loo helo cadaalad waarta waddankeena u gaaro si loo helo amniga si loo helo dhaqaalo fiican waddankeena sameeyo si waxbarashada aan kor ugu qaadno si kheyraadka waddankeena uu leeyahay anigoo kale hadda geologist ayaan ahay dad badan oo geologista iyo dad badan oo aqoon-yahanaa ayaa meesha kasoo qayb galay ama cilmiga dhulka bartay dadkaas o dhan saan iskugu geyna ayuu madaxweynaha naga aqbalay waxaana sameynaynaa institution ama xarun dowladeed oo aanan hore waddankeena u lahaan jirin oo aan ugu talagalnay maskaxdaas iyo caqligaas dadkaas waxbartay aqoonyahanada iyo shacabka soomaaliyeed ku jirto aan taladoodii madaxweynaha xafiiskiisa u gudbino madaxweynaha ama dowladdii soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed aan isku xirno marka saas ayaa tala qaran oo muhiimadiisu tahay dadka isku yimidna aad ayay ula dhaceen waa ujeeday siday uga qayb qaateen barnaamijka waayahay maxaa ka mid a marka xirfadaha iyo talooyinka ama aqoonta aad isleedihiin waxaad ku biirin kartaan soomaaliya iyo dibudhaskeeda wadankeenna aqoomaha aan ku aan maarata ku kordhin karno waxaa ka mid ah saa la socotid waxaan meesha shirka ka sheegnay inaan lix qodob oo ugu muhiimsan aan dooranay qodobkuu koowaad waa cadaaladda waddan hadduusan cadaalad ahayn ama cadli aysan ka jirin ma horumara horumarna ma gaaro marka waxaan aad u tiigsanay inaan maalkay maadaama dad muslimiin aan nahay islaamah oo ilaahay subxana watacaala diin wanaagsan siiyey dadkii aqoonta lahaa ee diintii si fiican u bartay in aan isku geyno dhammaantood oo aan ka soo saarno barnaamij cadli ah waddankeena cadaaladda lagu maamulo loogu talagalay kow waxaan kaloo helnay aqoon-yahano badan oo bartay cilmiga amniga sida jaamacadda ucl oo kale aan heshiis kula galnay inay nagala shaqeyso ammaanka oo aan madax sarsaro waddankan oo ka mid yihiin wasiirkii hore gaashaandhiga wasiirkii hore maaratay oo ka mid yahay gaashaandhiga ingiriiska rag badan ayaan isku keennay oo aan ku xirnay dowladdeeni iyo xafiiska madaxweynaha sida aan u helno amniga iyo raggii hore soomaaliyeed ee bartay ammaanka masaraakiisha hore rag badan oo kasoo qayb gala korneelo boliis ay ahayeen saraakiil generaalada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaan isku keennay waxaa ka mid ahaa dad dhaqaalaha barto dhaqaalaha aad ugu sarreeya london school of economics iyo jaamacado waaweyn ka baxay haddana waddankan ka shaqeeya u k oo aan isku geenay waxaa ka mid ah dhaqaatiir badan marka waxaan rabnaa qolo walba waxaan siinay task ama waxaan siinay barnaamij aan ahna kasoo fakera sida dalkeena loogu horumarin lahaa talooyinkaas dhan ayaan maarata aruurinayna waxaana rabnaa inaan dhisno xarunta horumarka horumarinta qarankeena oo aan bixinay soo naadi magaca english ayuu ka yimid markiisa hore laakiin soo naadi annagu hadda waxayna waxaan ugu talagalnay inaan dhahno soo naadi inuu bilowday maanta inaan cadliga waddankeena ka shaqaynayno soo naadi inaan isku tashanayno ummad soomaaliyeed oo isku tashatay inay timid oo looga maarmi karo gacmo shisheeye iyo cid kale inaan gacmaha u horsano marka waa lix qodob oo laga bilaabo cadaaladda lagu xijiyey ammaanka lagu xijiyey dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo maarata iyo kheyraadka waddanko kale naga faa'idaysto dadka marka aad rabtaan inay gacan ka geystaan dhinacyadan aad tilmaantay ma u k oo keliya aad ugu talagasheen mise waa guud ahaan dadka ku nool dalalka qurbaha maya walaal u k hadda xafiiskan aan hadda aan aan london ka sameynay waa xafiisku meel gaar ah xafiiska ugu weyn waxaan naa caasimadda dalkeena muqdisho inaan ka sameyno laakiin waxaan bilaawnay saddex stage ama saddex qeybood ayay kala tahay barnaamijka waxaan rabnaa qaybta koowaad hal sano ugu horeeya inaan aruurino aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddiisa ku kala baahsanaa waddankana inaan tagno oo shirar badan ku qabanno sidaas ayaan ugu talagalnay hal sano sanadka ku xigo labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaan rabnaa haddii alla idmo ilaa labada kun iyo labaatanka saddexdaa sano inaan dhisno xaruntii horumarinta qarankeenna waxaan rabnaa wax sal u ah dowladnimada inaan soo saarno maadaama caalamkii aan barnay aqoon-yahano badan aan lahay aqoon badan ilaahayna siiyey waxaan rabnaa kala guurguurkan iyo qof walba inta yimaada iska baxaayo qof soo laabanay inay dowlad wax ka tagto oo reebto dhaxal wanaagsan in la helo marka qorasho waxaan wadnaa ilaa iyo afar ilaa tan sano ilaa iyo soddon sano gaaraya haddii alla idmo waa gartay marka ma waxaad doonaysaan inay dadka aqoon-yahanada ay xubno ka noqdaan ururkan sax dadka aqoon-yahanada waa inay xubno ka noqdaan waxaana leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay naga mid noqdaan tala qaran dotcom waa websitekeena halkaas ay kasoo geli karaan waxaan rabnaa qof kasta inuu soomaaliya ah oo ama waxbartay ama aan waxbarnin inuu ama maarata xirfado kale leh maaha jaamacadda waxbarashada keliya xirfad kale leh aqoon leh oo dhinacyo badan waa awotay shirki inay nagala soo qayb galeen inay dadkaas ka mid noqdaan waxaan usoo jeedino qofkii si aan uga maarano gacmo shisheeye dhaqaalaha wax walba muhiim muhiimsan waxaan dhahnay qof walboo naga mid noqonaya sanadka inuu bixiyo conton dollar meel kastoo adduunka joogo aan ugu bixinay annual subscription ama lacagta fiiga ah ama bish inuu bixiyo saddex baan iyo bar si aan ugu fulino dhaqdhaqaaqa xafiiskaas oo aan dalkeena ugu shaqeyno sababtoo ah waxay dadkeena soomaaliyeed rabaan dad aanan ku shaqaynin fikirkooda oo is ayaga biilan inay wanaag u qabtaan taasna ma socon karto marka waxaan u baahannahay qof kastoo naga mid noqonayo saddex baan iyo bar bishi ama saddex dollar iyo bar bishi sanadkiina konton dollar inuu bixiyo nagana mid noqdo annagana aan siino qoraallo muhiima oo ku salaysan sida aan hor dalkeen u horumarin lahayn dhinacyada ammaanka dhinacyada dhaqaalaha dhinacyada maxaa la yidhaha dowlad wanaagga marka dadka soomaaliya saas ayaan usoo jeedinaynaa waayahay dabcan sidaad ii sheegtayba waxaad rajaynaysaan in mustaqbalka aad xarun ka furataan soomaaliya ama magaalada muqdisho ma is leedahay arrimaha amniga iyadoo la eegaayo dadka soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha ee qaarkood weli aan tegin soomaaliya waxay u saamaxaysaa inay soomaaliya tagaan oo ay ka shaqeeyaan sax waa u saamaxaysaa sababtoo ah walaal dhibaatada dadkeena hadda ka dhacda waxay tahay ma laha qofka xaruun la maskax ama la falgeli karto ma jirto wadankeenna waa tagnay adnad waa tagtay ridwaan lagaaga sheekeen maayo anna waa tegey waana tagnaa waa ku noqnoqonaa wadankeenna wax dowladnimadii waa hadda maadaama naga burburtay hadda dowladdan hadda jirto madaxweyne xasan sheekh wado waxay rabaan in dowladnimadii soo noqoto laakiin dowladnimadu rabitaan keliya kuma soo noqonayso waa in shaqo la qabtaa shaqadii marka waxaa qabanayna waxaan isku raacna xafiiska madaxweynaha iyo dhammaan dowladda in dadka soomaaliyeed ee dunida daafaheeda jooga si u yimaadaan aan dhisna xaruun muhiima oo lagjarada ama khudbooyin waaweyn ku jeedin karaan seminaaro waaweyn ku qaban karaan laga gudbo sida hadda loogu dhaqmo ah shirar inta la qabto laga soo saaro wax beesha caalamka lagu qancinayo beesha caalamka iyo isla meel islama geli karto inaad beel caalam qanciso iyo inaad shacabka soomaaliyeed qanciso marka xaruntan waxaan rabnaa xarun shacabka soomaaliyeed dadka soomaaliya horumarkooda ka shaqayso aanan beesha caalam qancinteeda iyo baryadeeda shaqo ku lahayn waxaanan dhisi doonaa ilaahay idinkiis rajaynaynaana shacabka soomaaliya inay nagu taageeraan xarunta horumarinta qarankeena soomaaliyeed ee la yihahdo soo naadi si qof kastoo aqoon-yahanah oo rabo dalkeenna inuu wax ku soo kordhiyo oo u yimaado xaruntaasna ku soo dego cilmigana maarata kasii faafiya halkaas haddii alla idmo waayahay qaasim dhowr jeer waxaad ku celcelisay dowladda hadda jirta iyo madaxtooyada inaad la shaqaynaysaan ujeedadiina ma dowladda hadda jirta oo keliya mise waxaad doonaysaan xataa mustaqbalka dowlad kasta oo timaada inaad la shaqaysaan oo wixii talaa iyo wixii aragti ah ama wixii xirfada aad ku biirisaan waad ku mahadsan tahay waa su-aal aada muhiim u ah annaga markaan ku leeyahay dowladda dowladda ama madaxweyne xasan sheekh wuxuu mas-uul ka yahay dalkeena soomaaliya dowladdana waxay madashaa ummadda soomaaliyeed muhiimaddu ma aha shaksi waxaan rabnaa dalkeena inaan horumarino laakiin waxaan rabnaa dowlad kastoo timaada in dadka lala shaqeeyo oo madaxweynaha barnaamijkan oo hadda asnaga aqbalay oo la dhihi kara asagaa bilaabay inuu noqdo wax hirgalo oo dowladaha soo socda ay usii gudbaan muhiimadeennu maaha in annaga qof ama shaksi ama dad aan la shaqaynayno qarankii soomaaliyeed ayaan u shaqaynaynaa taas ayaana muhiimka ah waxaana rabnaa dowlad kastoo timaado oo rajaynaya hadda doorashada markay soosoo socoto markay dhammaato ama madaxweyne xasan sheekh ku guulaysto ama madaxweyne kale la doorto si aan usii wadno barnaamijkii oo aan hadda bilaawga ah ay noqoto dowladba dowladda ka dambeysa inay isku sii dhiibto macnaheedu ma aha madaxweynaha ayaana magacaabay madaxweyne xasan sheekh ama dowladda hadda jirtaan la shaqeynaya dowladda soo socota lama shaqeynayn waa waxaas waxa waddankeena dib u dhigay annaga shaksi qaasa ahaan qaasim ahaan shaksi ma aaminsanin waxaan aaminsanahay qaran qarankanu waa inuu qor isku dhiib noqdaa oo aad maanta meeshaad joogto kasii dhaqaajisaa berrina meel kale gaarsiisaa waayahay ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaa la dhihi karaa qaarna waxa ay ka yimaadeen soomaaliya iyagoo waaweyn ay yimaadeen ama ma aanay ku dhalan dalkan kuwo kaloo fara badan oo dalkan ku dhashaa jira ama iyagoo aada u yar yimid yay tahay cidda aad doonaysaan inay soomaaliya iyo dibudhiskeeda qeyb ka qaadato oo xirfadeeda looga faa'iideeya ma labada dhinacba mise waa waa kuwa halkan ku dhashay ee hadda badankooda jaamacadaha ka baxaya xaqiiqdii haddaan ka sheego walaal labadaba waan u baahannahay labadaba waan u baahannahay dadkii dad waaweynaa yimid anigoo kale hadda qaasim ahaan waxaan u dhexeeyaa dadkii mar hore yimid iyo dadka inta ku dhashay adigoo kale sidoo kale waxaan rajeynayaa maadaama kula kaftamo iskuda aan isku soo dhownahay waxaan waxaan nahay dadka maaragtay ayagoo waaweyn ama teenager ama toban iyo xoogaa sano yimid jooga yimid marka waxaan rabnaa qoladii waaweyneed oo naga horeysay iyo hadda qolada inta ku dhalatay sida anaga caruurteena oo kale iyo dadka kasii yaryar ama dadka waaweyn oo kale inaan labadiiba isku geenno sababtoo ah waa muhiim in la helo maskax aan tixraac sii qaadno caqligii hore in dadka laga faa'iidaysto waxay ku qaldameen laga barto oo aan dib ugu noqonin waa muhiim waa aadkaan ugu dadaala marka qoladii horena waa u baahannahay qoladaana waa u baahannahay waana isku baahannahay because dadkan dambe waxay barteen oo annaga aan ku jirno hadda waxyaalaha aada u casri u ah dadka marka waxaan rabnaa inaan ku celino ma rabna inaan waqti mugdi ah dib ugu celino ama waqti aqoonta yareed aqoontoodana ka faa'iidaysano laakiin muhiim waxaa noo ah annaga wadaninimada qofka ha yaraada ha weynaada inuu wadankiisa jecel yahay qof dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa jecel yahay taas ayaa maaragtay noo haddii aan qofka intaas ka Aad iyo helno aad.
waa naga mid yahay aad iyo aad baa umahadsantaha qaasan aad baan kugu mahad celinaya ridwaan mar kale toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka oo uu marti ku ahaa qaasim maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee doonaya inay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka soomaaliya anigoo ridwaan xaaje ayaa idinla socodsiinaya inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkai caweyska washington caashe ibraahim aadan ayaa inoo haysa
waxaana wanaagsan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa tirada telefoonnada gacanta lagu sito ee caalamka yaalla iyo intay la-eg yihiin dadka dunida ku nool waddankeesa ugu badan adeegsiga telefoonnada gacanta soomaaliyase tiro intee la-eg oo telefoonnada gacanta ah ayaa talow yaalla goordhow ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka idinku hayaa kucalmaday adigaan ku caleemo saaree caradii ka soo noqo waaw waa qayb kale oo ka mid ah waraysi aan dhowaana la yeeshay fanaanada sahra axmed sahra halgan waa caawa iyo caweyska washington horta dhegaystow marna ma isweydiisay waxaa laga yaabaa in dad badanoo na dhegaysanaya barnaamijka waxaa igala qaybgalaya horta aan ku hormaraya ismaaciil xuseen farjar ismaaciilow dad badan ayaa laga yaabaa dunidan in intana dhegaysanaysa weliba gaar ahaan soomaalida intooda badan haddana dhegaysanaya waxaan qiyaasayaa inay telefoonno wada sitaan marka wuxuu ka mid noqday waxyaabihii gurmadka deg deg ahaa loo isticmaalaya tusaale ahaan markaad soo qaadato dalkan maraykanka oo kale maalintaa telefoonkaagii soo ilowdo wax badan baa kaa dhiman waa gurmadkii deg deg ahaa waa noloshaadii dhan baa ku xiran marka waxaa laga yaabaa toban sano ama labaatan sano haddii dib loo laabto inuusan sidaas muhiim u ahayn in dadku iyagoo socdays heli jireen in dadka iyagoo socdiska waar xaggee ku dambaysa la dhihi jira laakiin hadda way dhammaatay xaaladaasi oo telefoonadii caalamka aad weliba kuwa gacanta ayaa aad u soo badanaya bal sheekadan ku saabsan ismaaciil oo tirada telefoonada gacanta lagu sito ee caalamka yaalla iyo intay leegyihiin dadka dunida ku nool waddanka ugu badan adeegsiga telefoonada gacanta iyo weliba soomaaliya tirada telefoonada gacanta lagu sito ee yaalla intay leegyihiin bal sheekada nooga dhac horta caashay xilligan xilliba waxbaa aad u magaranaysaa suuqooda u shidan yahay xilligan waxa aad loo isticmaalaa dhinaca moobilada oo Waa gar- xitaa adduunkii lacagta u galay aad iyo aad dunida waxaa la sheegaa inay ku nool yihiin ilaa toddoba bilyan oo qof waa een, tirikoobka la sameeyey ugu dambeeyey waa gartay waxaa la leeyahay moobilada gacanta ee dunida yaallana waxaa lagu qiyaasaa ilaa lix dhibic siddeed bilyan oo telefoon marka maxaa ka haray waba isleegyihiine wax yar baa ka hadhay waa point two-ga point two haabaa ka dhiman waaw Een, laakiin telefoonnadaas gacanta kama dhigna in qof kasta oo dunida maraya dee marka la eego toddobadii qof waxa weeye mid kastaba hal telefoon baa kusoo hagaagaya mar haddii la raaco tirakoobkan laakiin dadka qaybtood baa waxay haystaan laba telefoon baa laga yaabaa qayb telefoonnada gacanta qayba eh, badan baa siyaabo badan baa loo xisaabiyey waa gartay intani waa intii telefoonee dunida taallay iyo dadkii caalamka joogay iyo dadkii dalka ugu badan ee telefoon gacan isticmaala waa dalka shiinaha waxaa dadkiisa lagu qiyaasaa hal dhibic saddex bilyan hal dhibic afar bilyan meelahaasaa lagu qiyaasaa waa garta ilaa hal dhibic laba bilyan oo telefoon ayaa dalka shiinaha keliya yaalla marka iyagaaba u dhigmaba telefoonadii caalamka yiilay iyo dadkii mar haddii tiradii dadka ku noola dalka shiinaha iyo telefoonada isticmaalayana isku dhow yihiin Aad iyo maxaa ugu cambaa laleeyahay marka dee waa shirkadaha adeer shirkadahan waaweyn oo dhimde halkaasa yaalay halkaasaa laga soo imika adeer tusaale ahaan shirkadahan telefoonada dunida ugu waaweyn inta ugu badan iyagoo ka faa'iidaysanaya shaqaalaha jaban meesha ay farsamada casriga loo raray waa dalka shiinaha marka dhergii bay eg fadhiyaan dherigii baa ag fadhiya waa gartay Een, dalka ugu yar ama meesha ugu yar ee telefoon gacan laga isticmaalo waa jasiirad yar oo laga yaabo dhegaystayaashaba inay ku cusub tahay haye waxaa la yidhaha tuvalu tuvalu ha anigay bay igu cusub tahay waxay ku taallaa een, australia iyo jasiiraddan hawaii ee maraykanka ee halkan ku taalla ayay u dhexaysaa waa gartay waa ba- badweynta bacificay saaranta haye ha iga ahaato waa meel yar waxaa ku nool toban kun oo qof dadka tobanka kun ee qof ee ku nool Hmm.
saddex kun iyo sideed boqol oo ka mid haysta telefoon waana toban kun guud ahaan waana toban kun guud ahaan waa Een, waxaa dad badan isweydiinaya bal dadka soomaalida ma laga haya wax tira kooba tusaale ahaan tira koobyadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey een, inkastoo aanay sugnayn labiyo toban milyan miyaa dadka soomaalidu ma saddex iyo toban milyan ilaa hadda baa- waa lagu wareersan waa lagu wareersan yahay yahay marka adigu tirakoobyada qaarkood meelahaasay ku tilmaamaan Een, ilaa shan milyan iyo sideed boqol oo kun oo telefoon oo gacanta ah ayaa soomaaliya laga isticmaalaa ayaa qoran een, tirakoobyada ugu dambeeyey shan milyan iyo sideed boqol oo kun marka iyaguna dab yar ma shidayaan dab yar ma shidayaan oo weliba ismaaciil waa kuugu dareen waxaaba laleeyahayba een, soomaalida waa meelaha waxay ka mid tahay africa ee telefoonada ugu sarreeyana laga sito xilliyadana aa- ay aad u kobceen de waxaaba kaaga maraga dhinaca lacagtan moobilka laysugu diro wax walbadaa fadhiya adoo nin maalin maalmaha ka mid a anigoo hudheel ma- aan maansoor la yidhaha dhex fadhiya oo shaah iska cabaya iska laydhsanaya nin geeliisa waraabsanaya kula soo hadlaya waa garta war geelii baan la jooga een, maanta geelii baan joogaayo lacagta iga kala dhimane saan waraabka ugu bixiyo lacagta soo turo zaad ama dee mo- moobilka lacagta igu soo turo ceelkii baa dul taaganah lacagtana bixinna ma bixi karo wuu ku leeyahay adna hudheel baad adna wax ka cabaysaa isna ceelkiibuu dul joogaa halkaasaa ma garanaysaa lacagtii biilka iyo wixii laga bixinaya haddaynu nimaadno tusaale ahaan berigii hore waxaa aad loo isticmaali jiray landlineka ama telefoonkan dee guryaha ku jiray aad iyo aad wuu si dabargo'ayaaba hadda oo Sa- malaha xafiisyadii iyo goobihii shaqadan buubu kusii dhammaan doonaa aad iyo aad dee tirakoobyada sadeer tusaale ahaan soomaaliya siday ka soo saareen een, xogtan oo kale waxaa la leeyahay ilaa koob iyo konton kun oo telefoon oo keliya halka shan milyan iyo dheeraad ay ahaayeen telefoonada gacanta koob iyo konton koob iyo konton kun oo marka gabdhihii iyo wiilashii marka een, Dee qof- dacajiinka la qaso ee reeraha iyo caruurta la kala hooyo telefoonada geli jiro magacyo badan baaba kusoo baxay xilligaan ogaa sanadkii laba kun ismaaciilow haye fiiladaan gelayaa haye khadkaan gelayaa haye een, faleeb baa igu- aan- aan- aan sasurayaa iyo faleeb baa ku socota waxaasoo dhan waxay ahayd marka la xarooday oo la seexday lesle alla reer kuwuu seexday cashuur tele- badan badaysa ubaa telefoonada inta la gala lala seexda Haye.
markaas aawo hebel wuu suucsan yahay ay ay ay sadala yaabaysa waxaa lagu leeyahay suuxdinta laguu sheegayo maaha tii dhabta ahayd qofkani faleeb baa ku socota markaas haddana faleebaduna maxay tahay markaasaa leeyahay telefoon dheer buu ku jiraa oo sheeg ha u socoto aan ka kala go'i karin faleebooyinka wireless baa laga dhigay waa gar haddii tii hore wire lahayd Ah, oo landline ay ahayd xarig lahay mid wireless oo aad qaadanaysid oo mobile phone la yidhaahdo oo aad adigu ma garanayso oo xitaa maqal iyo muuqaal ah ayaa loo wareegay caasha Een, marka caashay horta adduunyada halkaasay maraysaa Een, dunidana waxa aad ugu tartamaya xilligan waa laba shirkadood hay horta mid waaban ogaho waa abo mid waa apple bahalkaas yarka aad loo iyo jecel shirkad kaloo la yidhaha samsung hay labadaa shirkadood baa dunida isku eryanaya suuqa isku haystaan suuqa ugu sarreeya oo mar walba Macnaha waxaa la rabaa shirkada- ismaaciil telefoonka uu haysta waa kee waa apple waa inaan ka tuuraa samsung siiya Waana kee Samsung.
uu- gacantaada la tartamaya Jeff.
shirkadina waxay xoogga saartaa inay hesho tiro badan oo telefoona ah oo ay iibiso shirkadana inta badan waxay xoogga saartaa dhinaca magaca oo tusaale ahaan dadka magaca le iyo moobilkeedu inuu noqdo ka lagu faanayo tusaale ahaan aaba alla oo kale xoogga waxay saartaa in moobilkeedu mar walba mid magac le uu noqdo oo Oo dadka magaca le ay aad baa dadka sitaan.
magaca le uu sito inta badan xaggaas ayay xoogga saartaa qolaba dhinac buu suuqa ka gala qaybtan u dambaysa ee barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanada sahre axmed sahre halgan oo aan toddobaadkii hore qayb idinka maqashiiyey halkii aan ku hakiyey aan idinkaga sii anba qaado markaan usoo noqonno markaa sahro ee noloshaada gaarka ah iyo heesaha aad qaaddo ee jacaylka u badan kuwa adiga si gaara kuu quseeya ma jiraan marka laga reebo kuwan hore u jiray ee haddana adigu aad jacaylkaagii ku lamaanisay
kolley qofka baniaadankaa wuxuu qaado kolley waxbay ka saameynayaan oo way khuseeyaan laakiin heestu waxa weeyaan bulshadaa loo daayaya bulshadaa iyagu ka jawaabta haye ma odhan karo anigu da-dii ma ma imika mayi aan odhan- aan odhan kari lahaa eh, waxaas heestaasi anay saamaysay heestaas saasay ii saamaysay laakiin bulshadaa loo daaya laakiin heesaha qaar aan qaado oo i saameeya way jiraan ood aada uga hesho weliba aan aada u jecelahay bal mid ka mid a haddaad soo qabato mid ka mid a noo soo qabo adoo raalliya cabaar san ku sugayo cadceeday damaqdee cidla kaagamaan tegin kamana calool goyn caydhina ismaan odhan cumrigayna kuma talin caqligii naftaydu cusubiyo ulbaadlo cadaaniyo madowbaale kucalmadayeexidaan ku caleema saare carabiisa soo noqo
Kamana calool goyn
ugu jecela heesaan gaar wow yaa sameeyey heestaasi meraa ku dhammaada halkaas Eh, ah, waxaa sameeyey em, in abwaan cumar laydhaa maxay hayde codka iyo laxankana waxaa sameeyey cabdinaasir macalin caydiid isagaa ii diibaaniga heesta wow wow cabdinaasir macali cidiid waa ninkaban kaad u garaacaa waxaan xusuustaa heesaha hadda aan soo waa qabtay macalinkayga waa heesaha Mm.
heesaha aan soo qabtan isagaa garaacayay xilligaa sidaan qiyaasaya
ha waa macalinkayga weeyaan waan salaamaya cabdinaasir waxa weeyaan fankaba waxa weeyaan qofka isoo i- i- igu gacan qabtay waxa weeyaan axmed ayta allaha naxariista iyo cabdinaasir marka heesaha faraha badan baad qaadaa inta badan heesahaaguna jacayl bay u badan yihiin inta aan ogahay Een, diiwaankooda markaan baarbaarayna waraysi iyo laba laguma soo koobi karo marka bulsho badan baad leedahay ku dhegaysata heesahaaga jecel fankaaga jecel een, adigana ku jecel marka bulshadaas Mhm.
dareenkaad u gudbinayso adigoo barnaamijkan caweyska washington uga faa'iidaysanayo halkan u marinaya muxuu yahay horta waxaan leeyahay waan wada salaamaya dadka em, maxay hayde wax jecelba aniga qudha debnaadan bana wax waan jeclaan karaa marka waxaan leeyahay waxa waxa jacayl kaa dhegeysta jacayl heesaha jacayl kaa dhegeysta gabayada jacayl kaa dhegeysta wixii ku saabsan maxay hayde qabyaaladii wax dadka kala fogeyn waxa iska daaya Em, qofka binaadankina markuu wax jecel yahay jacaylkiisa waa inuu daacad ahaa waxa weeye noloshaada jacaylku mar buu kusoo marayaa marka waxa kale waa cishqi iyo maxay ahayde em, xiisa iyo kalgacal yar iyo laakiin jacaylku qofka binaadamka mar buu ku dhacaa marka hadduu yahay jacaylkii rasmiga ahaa ka salgaad ayaan odhan lahaa Em, jacayl laysu mariyay abwaanadana waxaan leeyahay ah, anoo idin salaamaya salaan gaaro abwaanimin abwaanimintiina iyo waxaad abuurtaan idinsoo marinaya haddana waxaan leeyahay waxaad badisaan heesaha jacaylka
laakiin mid bay isweydiiyaan een, dadka jacaylka uu ku dhaco saaroy midday isweydiiyaan waxay tahay waxbaad jeclaatay qofkaasaad jeceshahayna ma ogid waxa dhinaciisa kaa jira waxaad sheegtay in jacaylka uu mar uun qofku soo maro sidee jacaylkaa kan.
looga salgaari karaa haddii qofkii aad jeclaatay ama aad jeclayd uusan dareen kaa qabin dhinaciisa horta qofba hay siduu u sameeyey anigu haddaan ah, sahre ahay haddaan qof jeclaado igaga dhacdo waan u tegaya waxaan ku leeyahay dee maxay ahayd waxaanan filayn baa xaggaaga iiga yimi waa garatay ku jeclaada arrintanina tirada iyo dee waktiga iyo wacyiga toona iguma jirin arrintaa iyadaa maxaad igala qaban kartaa qofku wuxuu ku odhanaya ama waxbaan kaala qaban karaa ama kaalama qaban karo dee qofka hadduu ku yihahdo waxba kaalama qaban karo waxa weeyaan sidii aad uga dabaalan lahayd uu si daacada kugu sheego waxa weeyaan wuu ogyahay qofkaasi inaad jeceshahay hadduu maalin un jaanis helo waxa laga yaabaa in dib kugu soo noqdo laakiin weligaa ha qarsanin waxa waxa dadka dilaa waxa weeyaan waxbaad jeceshahay waanad qarsanaysaayo dumar dee dumarkeena iyo raggeenaba ma ari ara isku jilcin waa naage allah ah, naa mukurka iska daa Eh, maxay ahayde em, iyadoo jecel bay ku odhanaysaa waar naga tag dee ad naga doonaysaa haddii qofka aad u sheegato jacaylkii xilligaa yidhaahdo een, dareenkaa adigu aad qabtaa hadda kulama qabo oo mar kale uu soo noqdo soo taa ma noqonayso een, kii layga riday baa heryada ku saaran nakaa ma ridayo may ma noqonayso waxa weeyaan qofkani eh, dee mu ogeyn lama socon waxa waxa ku haya waad u timi sidii runtaada daacadda ahayd buu kugu sheegay hadduu ku yidhaahdo haye wadda jeceshay ha dhawaayi oon isla qabanayna oon wakti kuu hayn ka waran Taasaa waxa daran.
ka fiican ha kaasaa daran waxa ka fiican taa marka ugu horeysa gaariga breega kuu qabtay marka dambe haddii uu jaanis uu helo uu kugu soo noqdo hadduu nebiyey weeyaan jacaylkaas laakiin hadduu xiisa iyo wan kaa helay iyo maxay ahayde maysnayo maysraacna ay tahay kaas jacayl maaha waa gartay marka marka eh, saameyn intee la-eg bay ku leeyihiin marka qofka caadiga ah ee aan jacayl hayn heesaha markuu dhegaysto jacaylka ah saameyn ma ku yeeshaan heesaha jacaylka ah in qof iska socday oon dareen qabin in heesihii laga raaco waxa weeyaan xoog bay ugu yeeshaanoo waad dhegaysanaysaa waad hees walba ku khusaysaba waad kusoo celcelinaysaa waad ooyeysaa waad ku nafisaysaa hadduu qofku jacaylku dhabka yahay weeyaan waxa weeyaan hees wal oo ku saamaysaa erey wal waliba oo ku saameeyaba waad kusoo celinaysaa waad dhegaysanaysaa because heesihii hore iyo abwaaniintii hore waxay ahaayeen iyo fanaaniintii hore waxay kuusoo gudbinayeen dareenkooda iyagoo heesaya life u heesaya eed dhegaysanaysaa marka waad dareemaysaa waxay kuusoo gudbinayaan marka waxay ahaayeen baad oo waad leedahay garanaysaa qaamuus dhan oo laga baaro jacaylka hadduu ku hayo ka baarbaaraysa kii dawada ku ah because marka iskuulka aanu ku jirnay markaad maxay hayde adoo qof jecesha ama qof jeceli heestiroo macaana jacaylaa lagu soo qoraya waxa la isugu gudbin jiray inta qof soo hortaa kabad ka xajinsan taadon ku jecelaya ama inaan ku idhaa meenan taado laakiin buugga biologiga bartankiisa ayaa ayaa lagugu soo ridayaa kaa lagu oranaya buuggaasi imtixaa- maxay hayde imtixaanadii baynu akhrisannahay waxyaaba badan baa ku qorana ka akhriso dad qaadaysaasa hees jacayla ama kugu qoran iyo xiisada iyo xiisada ugu soo sokaysa buuggii la akhrisanaya baa la dhex gelinaya ha ha xiisada ugu soo sokaysa wadankeena wadan ka jacayl badan ma jiro ee wadhibku waxa weeyaan waanay sheeganin waxaana berigii hore lagu sheegan jiray dee abwaanaa jiray heesaa jiray riwaayadaa jiray marka waa laisu gudbin jiro saasaa la isugu gudbin jiray laakiin imika dee ma jiraan wixii hiban jiray laisugu gudbinaya itaanu kula wadaaga dhalishiyo eedahaaga deftuna gaarkuu ahaatay heestaasi dhegihiina soo gaaraysa ee ay ku luuqaynayso fanaanada sahar halgan ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale iska maqlaynana waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
deftuna gaarkuu ahaatay digniinta dambaaladaydu aday dhib ku ahaato dhaqaaqa haddaan ku waasho dhaqaaqa haddaan ku waansho digniinta dambaaladaydu aday dhib ku ahaato dhaqaaqa haddaan ku waansho dhaqaaqa haddaan ku waansho markaad i dhagaysan waydo dheldhelkale ka ahaato duruusa ku dhaafaybay ayaama ku ku dhigeen markaad i dhagaysan wayday dheldhelkale ka ahaatay duruusa ku dhaafaybay ayaama ku ku dhigeen markaad i dhagaysan waydo dheldhelkale ka ahaato duruusa ku dhaafaybay ayaama ku ku dhigeen
codkaasi sahra halgan waxa uu ganaardu ahaa barnaamijkii cawayska washington waxaana idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan caashaacuud halka aad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal gebagabadii idaacadda fiidnimo ayaanu kusii dhownahay haddaan qodobadii wararka idin dulmarana haweenay degan gobolka galbeedka maraykanka ku yaala ee california ayaa lagu xakumay konton bilood oo xabsiya kadib markii lagu helay inay isku dayday inay china u dhoofiso cagabyo diyaaradeed droniska ay ka midka yihiin iyo xogahooda ku saabsanaa farsamada waaxda cadaaladda maraykanka ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in haweeneydan oo lagu magacaabo wenshinman sidoo kalena loo yaqaano wensinman ay tahay shan iyo afartan jir degan magaalada san diego lagu helay dembigaasi juun sagaalkeedii dacwad oogayaasha ayaa sheegay in caddeymaha ay muujinayaan in intii u dhexaysay maaj sanadkii laba kun koo iyo toban iyo juun sanadkii laba kun saddex iyo toban aymaan ay la shaqaynaysay oo xiriirna uu dhex maray shanzingsheng si ay ugu dirto qalab ay ku jiraan matoorkii diyaarado dagaal iyo kuwa dronisa men ayaa shang waxay ku tilmaamtay inuu yahay basaas teknolojiyadeed kaasoo la shaqaynaya milatariga shiinaha si uu ugu minguuriyo oo laga helana xogo laga helana dalal kale waxaa sidaasi ay doonayeen inay sidoo kale ka faa'iidaystaan xogahaasi si ay qalabkooda milatari uga faa'iidaystaan musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxtinimada mareykanka donald trump ayaa isku dayaya in codadka dadka madowga ee mareykanka uu kasoo weeciyo xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay in dimuqraadiga sida clinton oo kale ay codadka dadka madowga ee mareykanka ay u qaateen si hubantia hadal uu ka jeediyey magaalada dimindel ee michigan ayuu trump tusaale ahaan usoo qaatay magaalada detroit oo boqol iyo konton kilomitr bari ka jirta magaalada dimindel halkaas oo uu sheegay in dimuqraadigu ay dayaceen dadka halkaa ku dhaqan waxa uu yidhi kuwiniina dhibaatada ku jira waxaan idin dhihi lahaa ma waxaad ku weynaysaan waxbana haddii aad tijaabisaan wax cusub sida trump oo kale isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu intaasi ku daray waxaad ku nooshihiin buu yidhi fakhrinimo iskuulladiinnuna ma wanaagsana shaqana ma haysataan oo konton iyo siddeed boqolkiiba dhallinyaradiinna waa kuwo shaqo la-aana maxaad luminaysaan ayuu sidoo kale donald trump yidhi baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan yeeshay kiisii ugu dambeeyeyna ahaa iyadoo islamar ahaantaasina muddadii sharciga uu ahaa uu baarlamaankaasi jiray hase yeeshee mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa ay tilmaameen in baarlamaanku uu sii jiri doono ilaa iyo inta baarlamaan kale laga soo dooranayo si looga fogaado firaaq dhinaca hay-adaha sharci dejinta ah oo dalka ka dhaca waryaha v o eda ee magaalada muqdisho ayaa kusoo waramaya in kulankii maanta uu shir guddoominayey maxamed cismaan jawaari halkaasi laga akhriyey magacyada siddeed iyo toban xildhibaan oo la sheegay in ay ku dhinteen intay ku guda jireen howlahooda oo halkaasi kuwaas oo lagu dilay meelo kala gedisan oo soomaaliya muqdishoba ugu badnaadaane waxaa sidoo kale jiray sagaal xildhibaan oo iyaguna si caadi u dhintay oo magacyadooda halkaa lagu akhriyey looguna duceeyey baarlamaanka soomaaliya waxa ay sheegeen in howsha ay sii wadi doonaan inta ay baarlamaan kale lasoo magacaabayo taliyaha guud ee ciidamada biliiska puntland genaraal cabdiqaadir shire faarax erig ayaa waraysi u siiyey idaacadda v o da waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen rag ka tirsan ururka daacish iyo ururka al-shabaab sidoo kalena waxa uu taliyuhu ka warbixiyey howlgallo ay ciidamada amniga puntland ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalooyin ka tirsan puntland gaar ahaan caasimadda garoowe dhegeystayaal gunaanidkii idaacaddaiyana ayaan soo gaarnay markana dhinacii heesaha heestaasi waxa ay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo halkan si wada jiraadi kula socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan dhinaca farsamadana ay ayaan sheekh ahayd tan iyo kulan dambe saxiibadan dhegaysanaya waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo